bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan ku soo dhowaada warka subaxnimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada haddii allah awood dharhale ka noqdo aad dhegeysan doontaan waxaa ka mid a gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacbiga jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya oo bulshada ku dhaqan deegaanka xeraale iyo tuulooyinka hoostaga u sameeyey ballanqaad ku aadan horumarinta adeegyada waxbarashada iyo caafimaadka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dalka ayaa sheegtay in dabaylaha xooggan ee markaasi xawaaraha sare ku socdaahi ay suurtagal tahay inay waxyeello markaa hantiyadeed u geystaan bulshada soomaaliyeed maamulka gobolka shabeellada dhexe ayaa ka hadlay saamaynta ka dhalatay fatahaadda webiga shabeelle uu ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe waaxda nadaafadda dowladda hoose ee xamarna waxa ay sheegtay in ay diyaarisay qorshe bulaacdaha looga saarayo biyaha fadhiistay isla markaan lagu nadiifinayo caasimadda
coronavirus waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhaqaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
hagaag mar kale dhegeystayaal subax wanaagsan halkani waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug waxaa ku sugan madaxda ugu sarraysa qaranka uu madaxweynuhu ka mid yahay iyada oo halkaa lagu wado in uu ka furmo shirka madaxda dowladda federaalk ah iyo dowladaha xubnaha ka ah oo markaa looga hadlayo arrimo dhowra faahfaahin ku saabsan dib ayaan idinkaga soo gudbin doonaa insha allah gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacbiga jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya mahad cabdalla cawad oo ku sugan deegaanka xeraale ee gobolka galgaduud ayaa ballanqaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaankaasi mahad cabdalla cawad ayaa u sheegay bulshada deegaanka inuu gacan weyn ka siinayo hirgelinta ceelaalbiyoodyo ay u baahan yihiin dadku xarumo waxbarasho iyo sidoo kale xarumo caafimaad
wax badan baad qabsateen sida ay hore loo sheegay waxa weeye yacnii laba ceel oo riig ah ayaa maaragtay idiin qodan inta dhiman inaan la dhammaystirno oo aannu garbaha la qabanno ayaan maanta u joognaa waxbarashadiina anaa qaatay waxa weeye hay-ad loo tegi maayo loo tuugsan maayo gaalo wax loo weyddiin maayo xildhibaanadiinni baa idiin jooga annagaa jeebkayada ka dhisayna isgaarsiintiinna baahidiinna waxaan gaarsiinaynaa shirkadda sharafta leh ee hormuud waxaa qoys u sii ah oo in la xuso ay mudan tahay oo iskoolka ama xarunta caafimaadka loo bixiyo wasiiraddii caafimaadka ahaydna xildhibaan oo qamar aadan cali wardheere ahayd waxaan rabnaa isku xidhka deegaamadan hoos yimaado xeraale inaad aad uga shaqaysaan in nabadgelyada ilaalinteeda aad looga shaq
wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dalka ayaa sheegtay in dabaylaha xooggan ee xawaaraha sare ku socdaay ay suurtagal ka dhigi karaan inay waxyeello hantiyadeed u geystaan deegaanada dhaca xeebaha ee gobollada jubbooyinka iyo shabeellada hoose dabiilahani oo ka soo bilowday jihada koonfureed ee gobolka jubbada hoose kuna socda xawaare u dhexeeya soddon ilaa afartan iyo shan kilomitir barhawar ayaa ku wajahan jihada waqooyiga bari ee dalka waxayna markaa ku socotaa dhinaca dhulka dhaca xeebta ee u dhexeeya labada jiho saamaynta dabaysha xooggana ayay la saadaalinayaa ama la saadaaliyey in ay markaasi bilaabanto saacadaha soo aadan iyadoo halista ugu badanna markaasi ay wajahayaan degmooyinka kala ah kismaayo afmadow jamaame badhaadhe marka baraawe iyo deegaano kale oo ka mid ah dalka warka ka soo baxay wasaaradda gargaarka ayaa lagu sheegay sida cabsida ugu weyn ayaa ah in ay dabaylahani sababaan burbur hantiyadeed sida guryaha deegaanada xeebta ah iyo sidoo kale doonyaha kalluumaysatada sidaa darteedna xarumaha qaran ee kadigista halista haliswadareedku waxay bulshooyinka ku nool deegaanka kor ku xusan ee dalka ay ugu baaqayaan in ay ka taxaadiraan khataraha ka dhalan kara dabaylahaasi xarunta qaran ee ka digista haliswadareedka waxay si gaar ah uga digaysaa dhammaanba bulshooyinka kala duwan sida kalluumaysatada iyo dadka ku dhaqan hareeraha xeebaha in ay ka digtoonaadaan khatarta ku soo wajahan dhulka xeebaha wasaaradda gargaarka iyo maarinta musiibooyinka dalku waxa ay ugu baaqaysaa maamulka deegaankaas kor ku xusan in ay dhammaanba hay-adaha gargaarka ee ka howlgala deegaanadaasi inay u diyaargaroobaan xaaladaha soo cusboonaaday ayna taageero u muujiyaan bulshada ku dhaqan xeebta iyo deegaanada bariga dabayluhu xilliyada xagaaga ah horey waxay u dhici jireen laa horey way u dhici jireen laakiin waxaad moodaa sanadkan in ay ka sii xoogaysanayaan sidii hore ayaa lagu yidhi war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda gargaarka taasina waxa ay noo muujinaysaa baa layidhi in ay khatarta halista dabayshu ku soo badanayso dalka xarunta ka digista haliswadareedka waxa ay sidoo kale si dhow ula socotaa xaaladda dabaysha waxayna idiin soo gudbinaysaa waxay ku soo kordhaa iyo sida ay markaasi isu beddesho xaaladda ayaa lagu soo gebagabeeyey war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dalka maamulka gobolka shabeellada dhexe ayaa ka hadlay saamaynta ka dhalatay fatahaadda webiga uu ka geystay deegaanka ka tirsan gobolkaasi shabeellada dhexe cabdiraxmaan xuseen cumar wadani ayaa warbixintaas soo diray gudoomiyaha maamulka degmada mahada ee gobolka shabeellaha dhexe axmed xuseen afrax oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka warbixiyey tuulooyin hoostaga degmadaasi oo hadda ay ka jiraan fatahaadaha waxauna sidoo kale uu sheegay tira ahaan inta ay gaarayaan tuulooyinkaasi ay baabi'iyeen dalag badan tuulooyinkiina waa ku socdaan biyuhu sidaa daraaddeed intaas waa tagnay inta aanan teginna waa ka badan yihiin oo waqooyi jiro oo iji leh oo huruwey leh oo uubaala leh oo diin laawo leh oo masuur iyo dudub leh cadalow murcadheer cabdiraxmaan xuseen cumar wadani raadiyo muqdisho jowhar
waaxda nadaafadda dowladda hoose ee xamar ayaa sheegtay in ay diyaarisay qorshe bulaacdaha looga saarayo biyaha fadhiistay islamarkaana lagu nadiifinayo magaalada caasimadda ee muqdisho agaasimaha waaxda howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in howlahan dhowaan ay markaa fulin doonto waaxdu
waxa hadda la qaban kara waxay tahay beebabka qaarkood in la ilaaliyo inay biyaha wadaan waa ku dadaalnaa hadda wadadan cabdiqaasim ka soo tagto tan x control ka soo tagto tan oo ayadana sidaas oo kale godka jilac oo kasoo tagto oo tumbuluq imaato qaybta xamar weyne warto waxaas dhan si weejkaa marsiinaa waa dadaallo aan ku dadaalna inay beebabka shaqeeyaan inta badan hadda alxamdulilah waa lagu guuleystay haddii qeybahaas shaqey waayaan maba la ysku socdeenba qeybaha kale waxaa jira dhibaatooyin xaafadaha ka yaalo degmooyinka ka yaalo sida degmada warta nabadda qeybta xamar jadiid dhibaataa ka taalo kaaraan qeybaa dhibaata ka taala yaakshiid qeybaa dhibaata ka taala shibis iyo bonder qeybaa dhibaata ka taala waa culeysyada oo iyagana aada saameynta uma leh wadajiri dharkeynley laamigii weynaa culeysaa ka jira naftikiisii ha ahaato kii u goonida ahaa oo buulxuugay ahaa ha ahaato warti biyihiaa ka batay laamigii biyihaasuu istaagay wixii dhan marka culeysyadaas imaado tacaalka ugu badan waa gargaar deg deg ah waa in booyadaha looga jiido wadooyinkuna waa kala horeynayaan oo wax la wada gaari karo musiibada ma ahan marka musiibo imaato waxa ugu muhiimsan haddii adiga halbowla ku go-o feertana ku jabto feerta ma la kabayo
waa agaasimaha waaxda howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir oo ka hadlayey ololo nadaafadeed oo markaa maamulku ka bilaabayo deegaanada gobolkani banaadir maalmo ka hor wiil soomaali ah ayaa mindi ku dilay haweeney u dhalatay waddanka norway taa oo konton iyo afar sano jir ah islamarkaana waxa uu dhaawacay laba gabdhood oo soomaali ah oo soo gaaray dhaawac culus waxaa markaasi lagu dabiibayaa isbitaalka warbixin waxaa ku soo eegaya arrintaasi oo noo soo jeedinaya xasan saciid rasta waxaa maalmo ka hor dalka norway uu nin soomaaliya mindi ku dilay haweeney norwejian oo konton iyo afar jir ah islamarkaasina uu dhaawacay laba gabdhood oo soomaali ah ninkan ayaa la sheegay inuu xanuunsanaa haatanna uu ku jiro cusbitalka dhimirka ku yaala magaalada shashbur ee gobolka vikan ee dalka norway hanad maxamed xasan oo ka tirsan mas-uuliyiinta jaaliyadda magaaladan ay masiibadu ka dhacday ee dalka norway ayaa ka waraystay xaaladda labada gabdhood ee soomaaliyeed ee ka badbaaday falkan weerarka mindida ee uu geystay nin kaloo soomaaliya oo ka mid a jaaliyadda soomaalida ee magaaladaasi xanuunsan oo dhanka dhimirka ayaa muddi intuu qaatay xilli habeen ah een kow iyo tobankii iyo barkii habeennimo iyo wuxuu ka bilaabay een naag norwejiya oo konton iyo afar sano jir ah meel lagu sugo een basaska hadda basaska ah meeshuu ku tuuriyey een naagtii waxay dhimatay laba saacadood kadib labadii habeenimo ay dhimatay ee u dhib- u geeriyootay dhaawacii macnaha gaaray kadib wuu baxay wuxuu tegay laba guri oo soomaali dad soomaaliya ay degan yihiin oo haween ah Een, gabarna dhaawac aad u daran u gaarsiiyo xaalkeeda waa waa weli waa isbitaalkay ku jirtaa oo dhib aad u weyn u gaarsiiyey Een, gabar kalena si fudud macnaha een, asagoo daalana u yimiday marka maadaama uu falalka la soo fuliyey wuuna dambiyahay marka ilaahay markiis gacan ayuu wax ka
Ee, wararkana soo gaarayo oo la soo qorayo waxaa ka mid ah ininkan soomaaliya uu jaaliyadiina ka mid ahaa uuna ahaanin saa sheegtay baa adna aanu akhrinay dhimarka in loogu jiro nin xanuunsan u ahaa maxaa ka ogeeday jaaliyad ahaan ee, ninkaasi ise xaaladiisa nololeed sa ahayd intaana waxaan dheh والله horta een, aniga shakhsiyan aan u aqaanay een, inta ayna wax dhicin wuxuu ahaa macnaha cudurkan inta uusan asiibin wuxuu ahaa nin aad u degan oo ka mid ah dadka jaaliyadda degan marka cudurka marka uu uu ku dhaca kadib wixii ka dambeeyey xoogaa marxalado badan oo kala duwan uu uu maray een, eh, mar uu isbitaal galay wuu ka soo baxay dhanka dhimirka daawooyin uu qaadanayay xaalkiisa isagoo okay ah ayaa mataqaanaa hal mar mataqaanaa uu falkan dhacay wallaahi alxamdulilah een, markii uu dhibka gaaray waxaa lagu sameeyey qalliinaa lagu sameeyey Een, ilaahay amarkiisu way ka soo badbaaday qalliinkii inkastoo marka hore ay xaalad ay- ay adag ay ku jirtay laakiin hadda een, shalay iyo maanta een, wax badan uu isoo taraya caafimaadkeeda way hadli kartaa marka alxamdulilah waxaan rajaynaynaa in dhowaan hana isbitaalka soo baxtay dadkan ee, soomaaliyeed ee gabdhaha ee dhaawaca midna ka kacday midna weli u jiifto ee ninkan soomaaliga ee dhibka geystay see xiriirkoodu ahaa wax xiriira ma jiray ma siqaan dad siqaan ma ahay Een, dadka labada qof oo soomaalida ah oo dhibka gaaray een, labadoodaba deris ay ahaayeen uu- waa uu yaqiin aqoon hore way jirtay oo ka dhexaysa sababta deris ay ahaayeen laakiin hadda marka uu falka dhacay asaga meel kale ayuu deganaa marka uu kasoo guuray xasan siciid raasta raadiyaha iyo tv-ga qaranka soomaaliyeed oslo norway aad ayuu u mahadsan yahay xasan rasta oo warkaa noo soo diray warka caalamka ee telefishinka waa raadiyaha qaranka ee muqdisho ayaad dhegaysanaysaan dhegaystayaala warkii gudaha ayaad nala socoteen markaana qodobka warka dibadda hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in ay xaalad cusub oo cudurka coronavirus ah ee maalinlaha ah ay sare u kacday rubac milyuun markii ugu horreysay tan iyo markii uu cudurkaasi dilaacay saraakuca ugu weyn waxaa laga diiwaangeliyey dalalka maraykanka brazil hindiya iyo koonfurta afrika in ka badan lix boqol oo kun oo qof ayaa haatan la ogyahay in ay cudurkaasi u dhinteen tirada guud ee dhimashada fayruska corona ee dunida ee maalinlaha ah waxa ay kor u dhaaftay toddoba kun saddex boqol iyo lixdan qof taasi oo ah tiradii ugu badneyd tan iyo tobankii bishii may ee sanadkan oo markaa dunida uu cudurkani dhibaato badan ku hayay maalin ka hor ayay ahayd markii w h o ay diiwaan gelisay tiradii ugu badneed ee dadka uu soo ridinayo fayruska coronavirus guud ahaana tirada dadka uu haleelay cudurkan ayaa kor u dhaaftay afar iyo toban milyan oo qof sida ay shaacisay jaamacadda johns hopkins ee markaasi fadhigeedu yahay dalka maraykanka dhinaca kale waxa ay sare u kacay kiisaska fayruska corona ee gobollada maraykanka gaar ahaana gobolka dhaca waa gobollada dhaca koonfurta oo markii ugu horreysay ka cagajiidayay in ay soo rogaan bandowga iyo in ay dadka markaasi ku qasbaan xirashada maaska wejiga baraaziil oo ah dalka labaad ee ugu dhimashada badan marka laga soo tago maraykanka ayaa weli waxaa kor u sii socda tirada uu soo ridanayo xanuunka coronavirus waagaag dhegeystayaasha qiimaha low warka subaxnimo ee aad kala socoteen reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaa ayuu ku idil yahay oo aad ku mahadsantihiin dhegeystiga warka ciddii u segay waxay dib ugu heli kartaa websayteka raadiyaha ee redio muqdisho dot net sidoo kale waxa aad mar walba la socon doontaan oo aan idiin soo gudbin doonaa hadba waxyaabaha ku soo kordha iyo sida uu socdo magaalada dhuusamareeb xaaladeeda iyo shirka halka ka dhacaya oo aad markaasi degan oo in kugu soo gudbin doono baraha bulshada iyo websaytyada haddii allaa uu dirhaalle ka noqdo